bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyo haysnay qodobada aad ku maqli doontaan saake waxaa ka mid ah tababar ku saabsan wasaqowa deegaanka oo lagu qabtay magaalada jowhar ganacsatada jowhar ku iibiyo qudaarta oo ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan aqoon kororsi la xiriira isku xirka laamaha amniga iyo bulshada oo ka dhacay beedhabo soomaaliya oo dowlada tanzaniya kala hadashay horumarinta xiriirka labada dal dhismaha xarunta daaweynta dhimarka iyo neerfaha oo laga hirgeliyay magaalada dhagaxboor wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah isbuurasho ka dhacday wadanka nigeria
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan macalin waa subaxnimo jimcaha taariikhda waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha desembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka tababar ku saabsan wasaqowga deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada jowhar xaliima cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa magaalada jowhar waxaa lagu qabtay tababar muhiim u ah bulshada ku nool magaalada waxaana soo qabanqabasay wasaaradda deegaanka maamulka hirshabeelle bulshada waxaa lagu baray dhibaatada ay keenaan qashinka lagu shubo meelaha fagaaraha ah iyo sida ay u saameeyaan deegaanka caafimaadka dadka iyo xoolaha ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay iskudubaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada hirshabeelle xasan mahdi waxa uuna faahfaahiyey muhiimadda bulshada ay u leedahay tababarkani waxaan kaga digaynaa degan degmada webiga wasaqda iyo waxaas inay ka xafidaan ay ka digtoonaadaan ilaan cuduraha ka dhalan karo wasaqda sida cirbidaha xoolaha nooloo soo dhintaan amba xoolaha dhintaan amba waxyaalaha kaleo wasaqdaho weyada lagu shubaayo waxyaalahaas inay taxadir ka sameeyaan ilaan waxay waxay keeni karaan wax badanaa ka dhalan karo cudurraa ka dhalan karaan walax badanaa ka imaan karo waxaan rabnaa dadkii inay wasaqdii ka dhooraan webiga ilaan manaafacaadka annaga waxaa ka helnaa webiga waay badihiyaaba laga dhooray oo waa ogtihiin bad beerna ma lagu waraabsado wax lagu qabsadana ma jiraan laakiin manaafacaad kale intoo waxaa ku jira malaayi iyo noolo kaleo ku noolaa jiro laakiin annaga waxaan rabnaa beerihiyaa ku waraabsanaa waxyaalo badanaa ku qabsanaa faraa ka baxaan webiga oo waa aragteen waxaa rabnaa inaa digtoonaha laga galo waxyaalahaas qofba qofka kaleento wacyigelin inay samayso waxyaalaha aaqabana amba aqoon iswadaarsigay ka mid tahay taas inaad nagala shaqaysiin hadduu ilaahay karaal noqda ka wasaarad ahaan wasaaraddan noo idmatay middaas oo isbeddelka cimilada waxaa rabnaa cudurrada ka imaaha inay digtoonaha inaa ka geshiin iyo waxyaalahaas inaa nagala shaqaysiin hadduu ilahay yidhaha dhinaca kale waxaa goobta ka hadal ka jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada hirshabeelle ismaaciil cabdiqaadir ayaa ka qayb galayaasha ugu baaqay in bulshada kale ay la wadaagaan waxyaabaha ay ka barteen tababarkani isagoona tilmaamay inay sii wadi doonaan kulamada looga hadlayay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta deegaanka
runtii maanta aada ugu faraxsanahay inaad nagada soo qayb gashaan workshopkan muhiimka la rajaynayo in looga hadlo arrimaha wasaqowga deegaanka iyo climate security-ga saaad ogtihiin wasaqowga deegaanka waa dhibaato weyn oo haysato deegaanadan kala duwan ee hirshabeelle hirshabeelle sida caadiga waxaa maro webiga shabeelle dadka degan webiga shabeelle iyo hareerihiisa waxay sameeyaan inta badan wasaqda magaalada laga soo qaadayo waxay sameeyaan webigay u shubaan marka wasaqdaas webiga lagu shubaayo runtii waxaa ka dhalinayso dhibaatooyin aad u fara badan oo xaana ka dhasho oo dhammaan ee saameynayo dadka kala gedisan deegaanka iyo noolaha kale ee deegaanku nool wasaqowga deegaanka ama biyaha markay wasaqoobaan runtii cuduro badanaa ka dhasho oo saameeyo caafimaadka baniaadanka iyo sidoo kale marmar qaar waxaa dhacdo inay ku sumoobaan xoolaha marka waxaan u baahannahay arrintaas inaan wacyi ka helno wasaqowga deegaanka waxaan rajeynaa haddii ilaa idmo workshopkan marka uu dhammaado wacyi aad u fiican inaad ka heli doontaan wasaqowga deegaanka iyo climate securityga dadweynaha ku nool degmada balac wasaaradda deegaanka hirshabeelle ayaa ku howlan sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda deegaanada maamulka hirshabeelle ganacsatada magaalada jowhar ku iibyo qudaarta ayaa ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya waxaa sar u kac laga dareemayaa ganacsiga qudaarta noocyadiisa kala duwan ee lagu iibiyo suuqa weyn xaafadda antiwadaaga ee magaalada jawaar mar aan booqda suuqa ayaa waxaa la kulmay qaar ka mid a ganacsada iyo bereleyda kuwaas oo sheega inay la kulmaan caqabado kala duwan oo ay sababaan marka ganacsiga qudaarta uu ku yimaado sar u kac ama hoosudhac markaan soo qaadno trisboorka xamar oo ku jooga micnaa trisboorka waxaa noola rabaa baawurka maadaama hadda waddada ay go'an tahay oo mataqaanaa yacni ay biyo ay gooyeen baawurka taraag dheer ay soo martaa taraaggaas dheer ayaa marka sababteeda marka xoogaa qudaarta xoogaa yar ay wax ugu darta maayana beeraha hadda waa bidhaysto waay qaarkood waxay leeyihin qudaarta mis bixinayso beec hadda annaga khasaaraan ku qabnaa leeyihin hadda maraan qudaar aan ka soo qaadin waxay leeyihin qudaarta annaga khasaar weyn aan ku qabnaa ilehen maadaama macnaha kiintaalka awal ay gadi jireen malyan iyo wamaazaadda beertaan ugu qaadi jirnay hadda kiintaalka waa afar boqol bis kiintaalka afar boqol jooga waxaa meeshaas qaymo dhac beeraha ka dhacay lix boqoloo kunaa ka dhacay lixdaas boqol marka ayaga khasaaray ku qabaan waayo matoor bay ku kicinayaan biyaha ku socdo matoor bay ku waraaminayaan waxaa faa'iido qabo hadda xoogaa yar dhinacaas jannaale dhinaca jannaale webiga toos buu ugu tagayaa laakiin dhinaca afgooy ilaa iyo balcad inta u dhexayso beerahaas maanta la joogo macnaha isbixi maayo waxaan isku bixinaynin macnaha ayaga hadduu webiga joogo iyo hadduu maqan yahayba ayaga matoor waay shidaal baa ku socda marka ma isbixinaya kiintaalkii haddii afar boqol ama shan boqol ay ka bixiyaan ma isbixinaya marka haddana annaga haddana afar boqol ama shan boqol ka soo bixin baabuurka haddana intaas in la midna u qaadana haddana afar boqol ama uu ku soo qaadaa lacag adii sagaal boqol ama siddeed boqol camal uu ku imaanaa kiintaalka marka hadduu waddada ay furan tahay oo kale waddada ay samaysan tahay wuxuu ku imaan lahay wax yar uu baabuurka qaada lahaa marka baabuurka ayaa qaadanaya laba ujibaar lacagtii mooska laga soo bixinayo lacag u dhow baabuurka qaadanaya halaasna waxaa ugu wacan taraagga dheer oo la maraayo waddadii laba ujibaar ayuu baabuurka lacag ku darsanaa waddadana mataqaanaya waa iska sii xumaatay isbaarooyinkeeda waxeed iska sii bubatay marka baabuurta saas daraaddeed lacag ugu darsada ayagana marka sidaa daraaddeed annaga mooska saasaan macnaha xaaladiisa aan ugu warhaynaa macnaha xilliga lacagta laga heli lahaa xilligan waaye laakiinse waxaa xoogaa culays nagu ah baabuurtii iyo waddadii nagu go'an jikale sidii yaanyadoo kale hadda sar ukaceedaa bilowday oo waayo iyadana macnaha mataqaanaa yani ayaanta dhaysta iska eed laakiin hadda dadka aaday u dhahayaan hadda xilligan lacagta keliin hadda way taagan yahay ayaga naftirkooda mar bay iska eed batana gadhan kun ilaa labaatan kun ilaa ay hal doolar ayayba ayaantaa iska eed hadday xoogaa kacday mataqaanaa yani ay maraysaa ilaa ay siddeed doolar qudaarta lagu iibiyo suuqa ayaa ka kala timaada deegaanada iyo tuulooyinka hoosmaada jawaan iyadoona doorka ugu muhiimsan ay ka qaataan beeraleyda kuwaasi oo tacba dalagyada midhaha iyo qudaarta noocyada kala duwan aqoon kororsi la xiriira isku xirka laamaha amniga iyo bulshada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada beerdhabo ee xarunta gobolka baay saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa tababar socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya u qabatay ururka bulshada rayidka ee magaalada baydhabo kuwaasi oo ka kala yimid xaafadaha magaalada iyo xerooyinka barakacyaasha ujeedka tobabarkan ayaa ah sidii bulshada loo fahansiin lahaa xeerka sugidda amniga iyo wadashaqeynta ciidanka booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya axmed yaasiin isaga oo ka barbixiyey ujeedka laga leeyahay tobabarkan ayaa jirtay oo degmadan baydhaba ku qabanay oo ku aadan baahiyaha iyo xaaladaha dhabta ee ka jira degmada si ay usala falgalaan hay-adaha amniga bulshada qeybeeda kala duwan iyo maamulka ma jiraan isu imaatino iyo wax la sameeyo xoogtii a aruurinay waxyaalaha kasoo baxay waxaa ka mid ahayd in loo baahan yahay horta in bulshadii hay-adihii amnigii dadkii barkacyaasha ahaa laisu keeno siay iskula shaqeyn lahaayeen iyo howshood see noqon lahayd iskala shaqeeyaan kanna waxay tahay baahiyihii waagaas aan soo ururinay waxyaalihii ka soo baxay kulankan maanta iyo beri kulankan labada maalina focuska saaraya marka sidii lasala shaqeyn lahaa hay-adihii amniga oo in halkan joogaan i d bskii iyo dadka xaafadaha inay wada shaqeyn fiican yeeshaan qaabka ku wada shaqeyn lahaayeen is-aaminaadooda see lagu hagaajinayaa siay isula xiriirayaan dadka barakacayaasha dadka xaafadaha deganaayo iyo hay-adihii amniga marka intaa dadkaan idintiin dhan waxaa inta laisugu keena waxay tahay ina ogaataan fahantaan amniga isu u shaqeeyo sidii laisula xiriiraayo si laisula falgalaayo tababarkan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay raah inuu waxweyn idinka tari doono markaa idinkana ku laabataan hay-adihii amniga ka imaadeen ama dadkii barkacyaalka ka imaadeen ama xaafadihi ka imaadeen marka ku laabataan idinka rabaa inaa inaad tabliiq noqotaan dadkii risaalada gaarsiisaan oo dhahdaan maxaa la dhahaa hay-ada amnigi marwalba diyaad idinla shaqeynaayo dacwooyinkii inaad soo gudbisan kartaan rogihii booliiska aad tegi kartaan maxaa la dhahaa nabaddii aad ka shaqeyn kartaan waxyaalahaaso dhan oo focuska saari doona hadduu ilaahay lahaa tababarkan idinkana waxaa idinkaga baahan tababarkan inaad si fiican ugu faa'iidaysataan waxaan rajeynaynaa marka hadduu ilaahay lahaa tababaradan iyo kulamadan oo wasaaradda amniga wado in la joogteen doono hadduu ilaahay lahaa dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo ayaa ka hadlay muhiimada kulankan uu leeyahay bulshada talan kadib ciidanka faracsagna ini markaleed aan isku qoyne kulankan kulankaas oo geeke muhiim ah oo ah sidii dadka barakacayaasha ee dhibaataysan xaaladiio dhabtee laga ogaada lahay iyo sidii bulshada aan isdhexgala lahaydtay gacmaha amniga lanla wada shaqeey lahaayay ujeedkana antaas eeyi ciidanka faraxsagna may rajeynayaa inay warbixin badan oo maylaraayoysa dad la wadaaga doontano wali caqabade iyo wali uleese oo dadka barakacayaasha hayse doonaysan gudbii doontaan tan kale maylan baahaya mar walba inay onaydas maylaraayoysa midnimo ah se wada jira leen wada shaqeey leenku wada shaqeey deegaankeen amnijey iyo xaaladooshey oo mayb waahanka muhiimsan yiin insheegada horumarka siin leenku wada shaqeey lahaay sidii lan iska gargaari lahaay sidii lan isku warhaayi lahaay intaasba mayb waaha way la kufadeeyihiin bulshada oo degan degmada baydhabo maamulka degmadana mar walba xaaladoogaas dhowaan la socdo waa ii diyaarinayaa inay marwalba dadka bulshada ee garab surinaada deegaanka horumarshayna ku wada shaqeey siinkukumaha nagaan marka barnaamijkiina intaas ah wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu xaqiijinaya amniga magaalada soomaaliya ayaa dowladda tanzaniya kala hadashay horumarinta xiriirka labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda tanzaniya mudane maxamuud taabet iyo webdi oo hogaaminayo oo safar shaqo ku jooga wadanka madaxweynaha ayaa wasiirka ka gudoomiyay dhambaal iyo salaan uu ka siday madaxweynaha dalka tanzaniya marwo saamiya suluux xasan isagoo wafdiga la wadaagay ahmiyadda ay soomaaliya u leedahay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood gaar ahaan heshiisyadii dhowrka ahaa ee labada dal ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga dowladda tanzaniya waxaa qayb ka galay waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya danjiraha soomaaliya wadanka tanzaniya iyo mas-uuliyiin sare oo ka socda labada dhinac dhismaha xarunta daaweynta dhimarka ee neerfaha ayaa laga hirgeliyey magaalada dhagaxbuur xali macali ibraahin ayaa soo jeedinaysa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamuud cumar ayaa dhowaan xariga ka jiray dhismaha xarunta daaweynta dhimarkiyo neerfaha ee magaalada dhagaxbuur ee gobolka jaraar xaruntaanioo lagu dhisay iskutashi bulsho waxaa hirgeliyay ururka haweenka qurbajoogta ah ee jarar mideeye iyagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabada furitaanka waxaa kasoo qayb galay wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka muuse axmed iyo marti sharaf kale xaruntan cusub ayaa wax weyn ka tari doontaa daaweynta dadka ka xanuunsanaya dhimirka iyo neerfaha deegaanka iyadoo horey dadkaasi ay kala kulmi jireen dhibaatooyin badan maadaama aysan jirin xarun gaara ah oo lagu daryeelo madaxweynaha ayaa sheegay in nabadgelyo ay tahay furaha horumarka islamarkaana horbajoogta deegaanka ay door muhiim ah ka qaadanayaan horumarinta adeegyada bulshada madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa ka waramay xaruntani oo xariga ka jaray iyo sidaa loogu dabiibi doono dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaan soo qaadanayaa isla dhagaxbuurtan qurbajoogtu lacagay soo direen iskuulaadkii dib loogu dayactiray magaalada iskuulaadku iyo waxbarashada wax lagaga qabtay afdheer dhowr bilood ka hor waxaan kasoo xarig ka soo jarnay gabdho sidanoo kale isu abaabulay oo gobolka afdheer ah oo iyaguna macadan oo arday saddex boqol laba boqol laba boqol ilaa saddex boqol gaadhaya tacliintii muxuu ahaa iskuulka lagu dhigan jiray ee formalka ahayd iyo tii diin diiniga ahayd ku baranaysa gobolka city waxaan ogahay dusi farsamo gacan oo dhammaystiran oo qurbajoogta hadda ay samaysteen tusaalaan soo qaadanayaa meelo badan waa laga helilaa magaalada goday hadda waxaa ka socda qurbajoogtu dugsi ay wadaan oo iskuul gabdhaha u gaara oo socdaa jira oo dhammaada soo dhammaanaya marka si guud qurbajoogtu isbeddelkii kadib wax fara badan oo wanaagsan ayay bilaabeen gaar ahaan meelihii baahida u badan aanu qabnay ahayd waxbarashada caafimaadka ayay xoogga saareen waana runtii wax aad aad iyo aad u wanagsan meelaha qaarkood ilaa jidadka dhismahooday bilaabeenba onagaa degmadan muxuu ahaa harawo oo kale dad iyaguna wado ilaa soddon kilomitr samaystaba qurbajoog oo soo oo maaragtay shacabka gudaha iyo qurbajoogta iskaashada arrintaas waxay astaan u tahay bulsho soo kabanaysa bulsho soo kabanaysa ididiilo leh hadday sidan ku socoto oo nabadda toban sano shan iyo toban sanoo dambe ay ku sii jirtana isbeddel dhab oo bulsho arki doonta yaa maarata yaa noo muuqata dhanka akhlaaqda iyo diinta waan la soconnaa halka maanta deegaanku marayo isbeddel aad u ballaaran baa jira kolkaa aad iyo aad baan u bogaadinaya gabdhaha jarar ee isa soo xilqaamay ee mashruucan ballaaran iyagu maarata shaqadaa qabsaday xukuumad ahaanna wixii taageeraa waan la garab taagannahay barnaamijyada maanta halkan aan ku haynaana waxay astaan u yihiin soo kabasho bulsho runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan u bogaadinaya gabdhihii ka soo shaqeeyey heel iyo hoobaan la garab taagannahay dowladda iyo guddigii jarameeda inagoo gacanta is haysanna inaan isbitaalkan ugu adeegno dadka aan tabarta lahayn ee masaakiinta ayaan wadaynaa qaab ganacsi u geli mayno haddii aa la yidhaah dadka masaakiinta ee wax daryeela aan lahayn ninka lacag haysta ilmihiisa daryeeli karaa meel kale ha geysto isbitaallada iyo adduunku badan yahay dadka inaan ugu adeegno in muddo ah kadib markaa la barto dadka masaakiinta ee xanuunsanaya iyo in la daryeeli karo oo mas-uuliyadda aan sasaarno sanado ay socoto dantu way keeni in macadiyo ballaaran oo kuwan ka ballaaran oo ka standard fiican sida isbitaalladaba eegaba qofkaa waxaa haysana meel hoose u tago ka kalena dibadaha u tago hadhowna sidoo kale qofkiiba haysta ilmihiisa meesha uu ku aaminay oo kale uu geyni laakiin dadka masaakiinta ee sii hooseeya weeye hadda kuwa ujeeddada loo furay meeshan waa run dhaqaalo badan bay u baahan tahay dadaal badan bay u baahan tahay laakiin xukuumad ahaan qorshaha waan qaadanay in shaqaalihii iyo qalabkii iyo mushaaraadkoodii iyo waxoodii la qaato mashruucani ayaa noqonaya kii ugu mudnaa ee lagu dhiso iskutashi bulsho taasi oo muujinaysa sida bulshada deegaanka ay ugu go-an tahay horumarinta adeegyada caafimaadka iyo daryeelka dadka nugul markaa dhegayster kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada ee weliina saale cabdi xuseen mahadsanid haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano diamond ayaa la kala siisanayaa toddobiyo toban doolari bar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanayaa kow iyo toban doolar nooca loo yaqaano intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan doolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bookiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xafayada nuuca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaan ciyaaraha kooxda tottenham ayaa garaacday kooxda man united kulan ka tirsanaa sideed dhamaadka carbo kaabka kulanka ayaa ahaa mid ay labada kooxooda ay sameeyeen qaladaad waali ah oo sababay goorar badan daafacyada man united ayaa qalqal ku bilowday ciyaarta iyagoo gelayay khaladaadka waalida ah tottenham ayaa dhalisay goolkii koowaad daqiiqadii shan iyo tobanaad waxaana u dhaliyay xidig lagu magacaabo slonka kaasoo ka faa-iideystay qaladaadka daafaca united qeybta hore ciyaarta ayaa ku dhammaatay sidaasi iyadoo kooxda tottenham ay hogaaminayso ciyaarta man united ayaa sii wadatay qalaadkeeda qeybta dambe waxayna taa u suurtagelisay tottenham inay dhaliso goolkeedii labaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo crusepa kaasoo ciyaarta ka dhiga laba iyo eber solonka ayaa daqiiqadii kontonan afraad dhaliyay goolkii saddexaad ee ciyaarta wuxuuna ka dhigay saddex iyo eber wax walba waxay u muudeen inay tottenham si dhab yara ay ku badisay kulanka laakiin golayaha tottenham ayaa sameeyey laba qalad oo deg deg a taas oo ay monited ka faa-iidaystay kana dhalisay laba gool xidigaha lagu magacaabo sirksea ayaa daqiiqadii lixdan iyo afraad dhaliyay goolkii koowaad ee kooxdiisa waxaana uu ciyaarta ka dhigay hal iyo saddex xidiga lagu magacaabo diyaalo ayaa daqiiqadii toddobaatanaad dhaliyay goolkii labaad ee ciyaarta waxa uuna ka dhigay saddex iyo labo laakiin goolahyaha man united ayaa isna sameeyey qalad waxayna taa ay cabisay xidig lagu magacaabo son si uu u dhaliyo gool koorno taasoona waxay ciyaarta ka dhigtay afar iyo labo kooxda man united ayaana nii jabin waxaana gool kale uu dhaliyay xidiga lagu magacaabay jova ever kaasoo ciyaarta ka dhigay afar iyo saddex laakiin waxaa sidaasi ku dhammaatay ciyaartu ay tottenham gaartay wareega xiga ee tartanka kaarbokaafka xubinteena ciyaaraha saakay waanaga intaa dhegaystayaal guud ahaana warkii subaxnimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya intaan mar kale kulmi doono warkaa midnimada sidaasio nabadgelyo